laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhegaysanaysaan dhegaystayaal goordhow waxaa inoo soo socda warbixin ka hadlaysa korneel bare aadan shire oo magaalada muqdisho galabta gaadhay balse haatan marka hore waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka falastiin axmed iimaan ayaa inoo haysa
kusoo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa barnaamijka marti inoogu ah safiirka soomaaliya u fadhiya dalka biljum iyo midooda yurub dor cali siciid fiqi waxaan wax ka weydiin doonaa dacwad ay dowladda federaalka ah dhowaan ka soo gudbisay muranka xagga badda ee kala dhexeeya dalka kenya safiirka oo isagu dacwaddaasi maxkamadda geeya ayaan ka waraysan doonaa waxyaabihii ay dacwaddaasi ku salaysnayd iyo dhibaatada muranka xagga badda ah ee ka dhex taagnayd muddaba dalalka soomaaliya iyo kenya marka ugu horeysa safiir kusoo dhawow barnaamijka martida microfoonka falastiin waad mahadsan tahay dhowaan waxay dowladda dacwad u gudbisay maxkamadda caalamiga ee qaramada midoobay taasoo la sheegay inay la xiriirto badda soomaaliya maxay ku salaysnayd dacwaddaasi aada gudbiseen
horta sidaa ka warqabtid maaragtay beryahan dambe isku haysashada badda soomaaliya kenya iyo soomaaliya arrinta maaragtay disputka badda soomaaliyeed ayaanbahan way socotay marka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh isagoo gudanaya waajibkiisa qaranka ah badbaadada qaranka ayaa wuxuu go-aan ku gaaray kadib markii ay wadahadaladii kenya iyo soomaaliya laisla mari waayay oo ay labada dhinacba meelo kala fofog ay kala taagan yihiin ayaa waxaa soomaaliya ay go-aan ku gaartay ay aragtay danteeda qaranka iyo badbaadada qaranka inay ku jirto kolkaa madaxweynaha go-aan ku gaaray waxay ahayd in arrintaa maxkamad aan la soo aadno sida aad la socotaana arrinta iyada ah muddo dheer ayay maaragtay lagu dhex jiray dhinac kasta oo diblomaasi ah oo maaragtay soomaaliya iyadoo maaragtay tixgelinayso derisnimada iyo walaaltinimada kenya soomaaliya waxay gelisay awood aada u badan si maaragtay arrintaa wanaag lagu dhameeyo arrintaa iyada ah runtii waa arrin xasaasi ah oo dad fara badan oo soomaaliyeed aanan weli garanin loo baahaya runtii fikrad ahaan marka hore shacbiga ay gartaan arrinta waxa laisku haysto xuduud kasta oo maaragtay wadan kasto laba wadan kasta oo bad wadaaga ayaa maaragtay ka wada hadla sida xuduudaha maaragtay loo loo xisaabo marka waxaa jirta waxa la yidhaahdo united nation convention oo maxaa lahay on the laws of the sea ayaa maarkin oo xukumayo qodobadeed ayaa sheegaya sida maaragtay xuduudaha maaragtay loo jari lahay xuduudahaas oo maaragtay disputekaas oo wakti dheer soo jiray dowladda kenya maaragtay beryahan dambe way way ka gudubtay iyadaa go-aan waxay ku gaartay in meeshay horta oo international boundaryga ahaa aan ay ka fogaato ay meel kale ay kasii fog ay meesha gudaha soomaaliya ay usoo gasho taana ay dhalisay maaragtay in ay mara iyadoo aan soomaaliya labaatan shan tan kala ku xigta waxay ahayd oo dhibaatada weyn keenta waxay ahayd iyadoo markaa shirkado oo maaragtay oo batrool ah sida maaragtay shirkada eni iyo total francisca iska leeyahay ay ma contraadyo ku siiyeen arrintaana public ah informationka dowladda soomaaliya hayso arrimahaas ayaa khasbay marka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya iyo guddiga maaragtay arrintan kala taliya markay ay wada fariisteen waxay eegeen madaxweynaha go-aan wuxuu ku gaaray isagoo maaragtay awoodiisa constitutionka tixgelinaya in arrintaa markaa maaragtay si loo badbaadiyo qarannimada soomaaliyeed iyo dhulka soomaaliyeed ayaa wuxuu go-aan ku gaaray in arrintaa maxkamad loo soo gudbiyo
marka goormaad adigu adaa ah safiirkii midooda yurub u fadhiyey xaruntaaduna ay belgium ka tahay dacwadda goormaa gudbisay yaase u gudbisay
anaga dacwadda aniga horta maaragtay dowladda soomaaliyeed anoo wakiilka ah ee aan u joogo maaragtay yurub waxaan kaloo matilaa maaragtay wadamada benelux laisku yiraahdo oo netherland ay ku jirto magaalo madaxda netherland oo denhaag la yirahdo ayaa waxaa ku yaala laba maxkamadood maxkamadna waxaa la yidhahda i c c international criminal court tan kalena waxaa la yidhahda i c j international court of justice marka kan international court of justice ayaa waxay shuqul ku leedahay inay laba dowladood oo maaragtay ishaysto inay dhexgasho arrimahan sida badda oo kale marka anaga aniga arrintaas shalay anoo maaragtay lawyer wakiil taliyaha madaxweynaha xagga sharciga anoo iyadoo ay ila socoto ayaan shalay waxaan gudbinay duhurnimadii markay ahayd waxaan u gudbinay registrarka oo maaragtay maxkamada i c j da oo international court of justice
waxaa sheegtay in muddo la wada hadlaya sidii arrintan xal diblomaasiya loogu heli lahaa dhinaca soomaaliya waa gartay maxay ku andacoonayeen dhinaca dalka kenya
wallahi kenya waxay leeyihiin xuduudda ay samaysteen ayaa sax noo ah sidaanaan ayaan rabnaa inaan maaragtay aan aan ku wadno taana soomaaliya dowladda soomaaliyeed uu hogaaminayo madaxweynaha dalka soomaaliya arrintaa way cuntami weyse danta soomaaliyeedna kuma jirto tan ugu daran soomaaliya runtii aad sidaa ka warqabtid annaga dowladaha dariska waxaanu doonaynaa inaan xiriir walaaltinimo joogta aan la yeelano waa waayo dariskeena waa meel aan kala guurayna ma laha mar sidaas darteed waxaan gelinay dowladda soomaaliya waxay gelisay effort aada u badan oo iyadoo runtii tixgelinaysa maaragtay wanaajinaysa darisnimada kenya iyo walaaltinimada kenya ayaa maaragtay diplom dhowr jeer lagu wada shiray sanadkan gudihiisa dalka nairobi ee magaalada nairobi marka laakiinse labada group soomaalina positionkeed aada bu caddaa ay leedahay waxa waaye si sharciga adduunka xuduudda uu jaraayo ayaan anaga ictiraafsannahay aan aaminsannahay iyagana ay leeyihin war anaga maya midda midaan kale ayaan samaysanay oo maaragtay iyaga aysa go-aanku gaareen oo ay goosteen taana maaragtay ay suuragelisay in ay gudaha qeyb ka mid ah maaragtay badda soomaaliyeed ee markaas iyaga ay ay ay ay qaataan oo ay isku magacaabaan maaragta
n marka n maxaa caqabada ah oo hadda taagan oo badda soomaaliya ka taagan ma kenya waxay rabtaa inay shidaal ka baarto ma waxay rabtaa inay cabir cusub oo la dhigo xuduud ah maxaa waa hadda caqabadaha taagan wallaahi horta cabirka hadda oo maaragtay oo dhigan waa cabir maaragtay haddaan damac dheeri jirin cabirka cabir la ogyahay waayo meeshuu maraayo waa la garan karaa dad khubara ayaa jooga oo u qaabilsan u n ka iyo maxkamadda i c g ka wazisan oo caddeyn doono cabirka meeshuu mari doono laakiinse midda ugu weyn waxay tahay oo hadda annaga aan runtii go-aankan adag oo madaxweynaha uu qaatay ku salaysan yahay iyadoo maaragtay aan shirkado shisheeye ah meesha ay bilaabeen ama la siiyey inay weli hadda wax ka wadaan in kale maogin laakiin documentiga markaad fiiriso aad ku arkaysid shirkadda talyaaniga iyo shirkad faransiis ay leeyihiin dhulka qeyb ka mid ah qeybta badda ay soomaalida leedahay inay shidaal ka baartaan muddo ayaa la hadalhayay muranka badda ee u dhexeeya kenya iyo soomaaliya dadkuna ay tuhmayeen in dowladda soomaaliya ama ha noqoto dowladda sheekh shariif ee dowladdan ka horreysay iyo dowladdanba inay gacan togaaleynayaan oo aanay mowqif adag aysan ku wajahaynin mararka qaar la dhihi jiray lacagaa la qaato baddi waa la iibsaday hadda markaad dacwadda gudbiseen maxaa idinkaga soo laabtay oo falcelin ah dadka soomaaliyeed ee aaminsanaa in baddi soomaaliya la iibsanayo
horta runtii waa dhici kartaa in cilado oo technical ah dowladihii lasoo dhaafayba ay wada galeen laakiin dowladda hadda tan xasan sheekh uu madaxda ka yahay wuxuu ijaartay khubaro caana la yaqaano oo maaragtay arrimahan xuduudaha badda u qaabilsan kala yaqaano international law experts ah marka applicationka annaga aan qornay oo maanta public ah laga heli karo maaragtay maxkamadda webpagekeed ayaad nin walbo soomaaliyeed oo shaki ku jiro ka arki karaa meesha ogaan kara maarkiro positionka dowladda hadda tan taagan tahay arrintaas soomaaliya ka taagan tahay iyo waxyaabaha lasii sheegayo soomaaliyed nin walba meeshuu rabo wax iskaga qoraay aysan kasoo tagaan factig u yimaadaan factigna uu yahay wax documentiga meesha ku qoran applicationka hadda la gudbiyey dacwadaas intaa la eg maaragtay oo sida ku cad oo faahfaahinteeda ay meesha ka aqsan karaan marka nin kastoo shaki qabo waxaan dhihi lahay walaalo waxaad tagtaa maarka webpage documentiga raadso akriso haddaadan maarkino luqada af sharciga ku qoran tahay haddaadan fahmayn dad sharciyaqaan ula tag ha kuu fasiraan arrintaa horta runtii maanta waxay gelinaysaa dhiirigelinaysaa maarkin oo nin kastoo soomaaliyeed oo siyaasi ah ama maarkin oo ama shacbi ah waxaan qabaa inay maanta hadday ay eegaan documentigaas ay aada ugu farxi doonaan waxaana jeclaan lahay maaragtay in arrimahan oo arrinta ku saabsan waa arrin runtii xasaasi ah siyaasiyiinta aan ka codsan lahaa iyo mucaaridka aan ka codsan lahaa maaragtay inay runtii ay intay eegaan hadday arkaan dawladda inay garleeyiin oo ay arki doonaan dawladda inay garleeyiin dawladda ay arrintaas taageero culus ay ku siiyaan ayaan aniga ka codsanaya maaragta
kenya waxay hadda joogtaa gudaha soomaaliya oo ay ciidamo ka joogaan howlo nabad ilaalineed ay ka wadaan dabcanna hadda xiriirka dawladda iyo ayagu iskuma wanaagsaneen sidee arrintani u saameynaysaa adinkina in aad dacwo ka gudbiseen ciidamadoodiina ay nabadii soomaaliya inay ilaaliyaan ay gudaha u joogaan see isku waafajinaysaa labadaas arrimood horta horta waxaad ogaataa dacwad gudbinta waxay tahay in maarkino walaale annagii waa isfahmi weyne hanala kala qabta inay tahay moogee dacwad oo hadda maaragtay oo sidaad idinkaad u fasiraysaan maaha tan kalena annaga ma aaminsana xiriirka soomaaliya iyo kenya inuu maaragtay meel xun sii maraayo waa dhici kartaa fikrado kala duwan iyo maarkino websytyada iyo dadka maarkino wax qorqora inay wax qoraan laakiin run waayo soomaaliya kenya waxay kamid tahay ciidamada maarkino oo amisom wax ka ilaaliya waxaan rajeynaynaa maarkino arrinta iyadana inaysan maarkino ay waxba ku yeelanin xiriirka soomaaliya iyo kenyana uu meeshiis kasii socdo laakiin arrinta ayay tahay oo maaragtay si oo oo laba dawladooda walaala ah markay isfahmi waayeen meelaha kaliya laisku fahmi karo midda kale waxaad ogaataa annaga iyo kenya bu maaragtay waxaan saxiixnay maaragtay conventionkii oo the law of the sea marka mid walba oo maaragtay uu uu ma number soddon iyo sagaal kenya ay ka yihiin annagana number afartan afartan aan ka nahay waa aan ogolaanay wax kastoo dispute ah in maarkin oo lagu xaliyo maxkamadaas midda kalena waxaa waaye dawlad kasto gaar ahaan soomaaliya iyo kenya markay xorriyadda qaateen waxay geeyeen secretary generalka waxay ugeeyeen declaration oo maarkin oo ay leeyihiin international court of justiceka maaragtay haddiina laga soo dacweeyo waxaa waaye waan tegaynaa waana maaragtay wa waana iska daaficeynaa maaragtay looyaraan la imaanayna waana iska daaficeynaa marka arrimo oo sharciyan maaragtay sharci ayaan soo marnay oo aan maaragtay wax dhibaata ah maaragtay hadda annaga uguma jeedno meeshaas n hadda markii aad dacwada gudbiseen ma xaakima u gudbiseen ma ma qof xogeenaa u gudbiseen yaa u dhiibteen dacwadda marka adiga sida aad sheegta adiga iyo la taliyaha xagga sharciga madaxweynaha aada meesha tagteen
runtii horta maarkiino maxkamadda international court of justice markaad u gudbinaysa waxaad u gudbinaysaa qof registrad baa la yihahda registrarkaad u gudbinaysaa isagana waajibkiisu wuxuu yahay mataqaana islamarkii haddii dawladdii maarkiino la dacweynayo aysan ka warqabin islamarkii uu ogeysiiyena arrintaa ayaa dhacday isla markii maalinta isla galabtiina press release ayay soo saareen iyagoo ku caddeynaya mowqifka dowladda soomaaliya arrintaa ku saabsan ee dispute-ka labada dowladood ka dhexeeya
marka wax jawaaba oo dhinaca kenya ama qareenadiina kusoo laabta ma jiraa war hadda arrintiisha waxay dhacday maalinta khamiista maanta jimci aheyd marka arrimaha horta waxay u baahanyeen in maaragtay tartiib maaragtay loo sii falanqeeyo marka aniga hadda gaar ahaan ka safiir ahaan arrin hadda aan ka warqabo aan dhihi karo maaragtay jawaab celinay nooga timid ma ma hayo aniga maxaa talo ah oo ay qareenadiina idin siinayaan sidee u arkaan dacwadda walla anaga haddaan maarkino oo opportunity aana u lahaan lahayn inaan ku guulaysano muu malaynayn madaxweyneheena inuu maaragtay go-aankaas gaari lahay xasan sheekh go-aankaas wuxuu gaaray isagoo og ee looyaradiis la taliyeen ay yidhaahdeen optionka keliya kuu furan waa inaad maxkamadda tagtaa tiina go-aankaasuu ku gaaray tiina uu fuliyey waana ku farxsanaa arrintaas inuu maaragtay uu gaaray madaxweynaha soomaaliya aada umahadsantaha mudane safiir adaa mudan falastiin intaa ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa safiirka dalka beljum iyo midooda yurub u fadhiya dowladda federaalk ah doctor cali siciid fiqi kanitaan dib damba ugu kulmi doonna barnaamijkan oo kalena
falastiin axmed iimaan ayaa barnaamijkaasi martida microfoonka nala socodsiinaysa halkaad ka dhegaysanayseena asxaabta nala socotaay waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o edo idinkaga imaanaysa magaalada washington habeen wanaagsan mar kale ayaynu hawada idinka leenahay